Masaakiinta Soomaaliyeed ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa wajahaya xaalada adag oo dhanka nolosha waxayna u baahan yihiin afur iyo suxuur noloshuna waa mid adag dayda oo yeel oon baraga ogi wax ilaahay ogi moogi wax yeella male soomaalida naba maxamed waxaan ka codsanaa inay isoo garab qabtaan qof i garab taagan male barakaat anigaygaa nuuraay cabdulaahi isaaq walaalayaal waan dhibaataysanahay xalay ma suxuurin mana maxay aheedoo ma afurin dhibaato weyn baana haysato waa inaan idhi soo gaaro ilmo oo waxaan haystaa oo rajo eh ilmo la igu furiyaan haystaa waan dhibaataysanahay waxaan rabaa muslimiinta soomaali naba maxmed inay waxaan ku afuri isiisa Raxmo Aadan Yuusuf waa umul sooman noloshayna aaday iskayga xun tahay shalay waxaan jooggaaga dhici gaajo anoo umul e soon liigu leehay aan soome darteedan jooggaaga dhacay waa lii bilbili saaka sida ay ta waan soomnahay saan hadalkan hata dhibas ugu yahay ma xafdin karo sida ay ta umulaan sii e umul ahaan liskaygama dhaafahay soon waa laisku leeyahay marka walaalaha soomaaliga waxaan ka codsanaa inay isoo gaaraan si garoob ay isoo gaaraan gaajo ma ahan nafaan e waxaan ku suxuurta ma laha caawa waxaan ku afuro ma laha haddaan helo goob biyo inaan ku afuro waa la arkaa xalay waxaan iskaga soomay sida ilaahaas ugula ogyahay galaas bigeese oo caleen qaraar oo kascadaasa bidqan ku siiyan ku afuray oona ku suxuurtay marka walaalahii soomaaliya waxaan ka codsanaa inay isoo gaaraan Raxmo ayaa la ilmaysay duruufta haysata saan hadda cunug yaroo saddex jir ahaan kasoo tagay haddayga horteedu nafta ay ka baxda looma beensanayo gaajo darteed waxaan haysta ma laha waxaan furanaya ma laha ilaahay ay la og marka waxaan rabaa walaalahay soomaali inay gacan qabtaan ay i walwaalaan sida ilaahaas ugu la ogyahay saacadeey waxaan ooga noqonaya male marka saasaa Xabiibe Isaaq Nuur waxay ka mid tahay masaakiinta xerada qaxootiga ee Dhagaxley waxaan ilmaha aan siiyo oon u awoodo mahay gaajo darteed waxaan la ciilaysana biyihiina waa naloogu daro waxaan cabna ma haysano waxaan cugna ma haysano waxaan ku afurna ma haysano aadaan iskiiga dhib qabnaa dadka walaalahayn intayna caawiyaan oyna gacan qabtaan oo nin walba nin wixiis ilaahay u dhiibi oo gacantiisa ku jira asnaga hagranin aad noo soo dedejiyo ramalaana lagu jiraa waa soongne xalay habeenkii ahay waxaan ku suxuurtaan waay waxay xustay in shalay galabay la suuxday gaajo kadib markay weyday waxay ku afurto shalay waa soomanaa gaajo waana haysaa ilaahay mahadi waxaan ku afurna waalaya halkan cidna saas cidna caawiyaan baan rabnaa waxay xustay in shalay galabay la suuxday gaajo kadib markay weyday waxay ku afurto xaliima xasan ibraahin waa naafo haysata caruur agoon ah laan curyaan ilmo agoon haysata rajo haysata oo waxba aan haysanin oona sooman waxba aan haysanin waxay ku afurtana aan haysanin waxay ku suxuuratana aan haysanin oo iska dhibaysan baan ahay cid hore taagana aan hiraabsigay waxaan afur male lix cunug oo ana dhalay iyo anigaba xalay gaajaan ku seexanay waxaan u baahannahay inaad nala soo caawiyo ilmahaygii iyo anigaba gaajaan u dhammaano wayna surinkan hata waa surinaan la'nahay waan dhibaataysanna saxuur ma haysana afur ma haysana agu ciyaal baan nahay ilaahay waa kuu roon dadka soomaalida ee walaalyahaan waxaan ka codsanaynaa wax alla waxay nagu tara karaan inay si dhaqsi ahaan inooga taraan waxa ku sooma mahay waxa ku afur mahay ma aragtaa geeyaha agwaa iska jirna basbasha ma haysano biyaha ma haysano guri fiican oo hirgelina ma haysan sheekh maxamed cabdulqaadir oo ka mid ah ducaadda xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo arkay nolosha dadkan ayaa ka sheekeeyey wuxuuna bulshada soomaaliyeed ee alla waxsiiye ugu baaqay inay soo caawiyaan walaalahooda dhibaataysan
waa dad aad waxaaladad u adagta waa dadaan caqliga biniaadamku ka dhaadhici karaynin ruux la jooga mooyeen inay dadkani ay noolaadaan sababtoo tahay ruux maanta oo dhan sooman oo biyo madow cabbay suxuurna waxba sugaynin berrina raba inuu soomo waxaalad adag markaan nidhi soonka maad iska dhaaftaan waxay noogu jawaabeen haddaannu hadda afurro waxaan cunno ma hayno marka intaannu annagoo afurran dhiman lahayn annagoo soomanaan iska dhimanno waa wax aad looga naxo waa wax aad looga runtii looga murugoodo dad badanoo muslimiinana raashinka ay daadinhayaan ka soo hara suxuurtii afurka dad muslimiinoo fara badanna kuwaas waxay dhadhamiyaan bay la'yihiin waxaan ka codsanaynaa muslimiinta soomaaliyeed ee naxariista badan waxaan u sheegaynaa inay jiraan dad walaalahooda oo waxay ku suxuurtaan waxay ku afurtaan midna haynin waxaan leenahay walaalayaalow dadkaa waa walaalihiin nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam man fatara saa'iman ninkii ruux sooman afuriya wuxuu helayaa ajriga ruuxaa sooman u afuriya ajrigiisa oo kale ayuu helayaa midnana ajrigiisa laga nusqaamin mahayo waxaad ogaataa hal ruux ninkii afriyaay ruuxaad afurisay ajirigiisa ku leeg baad helaysaa kii la afriyana ajirigiisa nusqaami maayo shan ninkii afriya toban ninkii afriya toban ruux ajirood buu heli boqol ninkii afriya boqol ruux ajirood buu heli waa xilligii bisha barakaysnayd waa xilligii ajriga loo kala badin jiray waa xilligii ruuxii quman oo hagaagsan uu ajrigii iyo khayrka shaqaysan hayay hal doolar toban doolar yaa waxaa laga yaabaa inaad sababteed jannada ku gasho sadaqadu naarta ayay damisaasuu nabigu sheegay sala allahu alay wasalam si kastaba ha haatee nolosha dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa ah mid adag waxayna wajahayaan gaajo macaluul iyo dhibaatooyin kala duwan iyadoona u dheer tahay oon iyo biyola-aan baahsan maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab